magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey tababar in muddo ah uu socday ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya iyadoo maanta ay ka qayb galeen soo xiritaanka tababarkan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda africa ee ku sugan magaalada beledweyne munaasabadan ka dhacday magaalada beledweyne ee maanta lagu soo xirayey konton iyo afar askari oo ka mid noqon doona ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble ugu horreyntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey marxaladihii kala duwan ee ay soo mareen ciidamada soomaaliya ciidamada qalabka sida noocyahooda kala duwan ama ha noqdeen boliis ama ha noqdeen nabad sugid ama ciidanka koobaad ee loo yaqaano ciidanka xoogga dalka ha noqdeen marka ciidamada ciidanka koobaad soomaaliya militariga u ahaa ciidanka labaadna boliiska ah dhammaantiin waa idin salaamayaa salaan kadib mudana madaxweyne halkan waxaan ugu nimid ciidanka warbixinta hadda lagaa siinayey qaybo ka mida ciidanka nabad sugidda annaga ayaa bilownay xerayntiisa markaan anagu imid kadib ayaa la bilaabay dharka ay wataan oo dharkii ah ee isboortiga daynaan ugu qaadnay welina waa nalagu leha dankiisii iskuna waa sida lagaaga warbixiyay dayacadda ka muuqatana waad aragtaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi cusuble oo ka qayb galay munaasabadii maanta ka dhacday magaalada beledweyne ayaa dhankiisa waxa uu sheegay qiil u noqon mayso in xuquuqdiinna inaad weysaan dhinaca kalena dowlad goboleed hadda dhalatay birita subaxii in laga helo saacadda xigta in laga hela muxuu ahaa wixii xuquuq ah ee loo baahnaana ayaduuna inay muxuu ahaa culayskeeda lahaanaysa waa dareemi kartaa hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadayaa in aan u istaagi doonno daryeelkiinna iyo xuquuqdii madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka codsaday ciidamada tababarka loo soo xiray in ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan bulshada waxaad u istaagteen ummadda inaad wax u qabataan waxaad xaq ku leedihiinna waa ummadda ummaddana waxaa wakiil ka ah dowlad goboleedka iyo mas-uuliyiintooda sidaa daraaddeed insha allahu tacaala arrimahaasu si dhowa ayaan rabnaa inaan uga howlgalno waana dareemi doontaan muddo dhow weliba waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxa ka jira waa la socotaan soomaaliya waxay maraysaa marxalad soomaali soomaaliya u sheeganaya dhulkiisa iyo diintiisa dhibka ugu weyn ee ummaddaanu haystana waxa waaye yacni mar adigu haddii lagu arkado marka inba dhulkaaga laguu sheegan karo waa laguu sheeganaya haddii la arko in laguu sheegan karo diintaadina waa laguu sheeganaya labadaba inaad ka difaactana adaa lagaa rabaa waxa la bahdilaayo waa dadkiinni waxa la dullaysanaayo waa dadkiinni waxa muxuu ahaa la laynayo waa dadkiinni waxa dhibaatada ku jiraaho waa dadkiinni inaad u istaagtaan sidaad ugu istaagteenna inaad si kalsooni leh weliba aad muxuu ahaa ugu adeegtaan ummaddaas sheekh cabdullahi cusmaan wartan raadiyo iyo warbaahinta koonfur galbeed soomaaliya beledweyne